أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa subaxnimo arbaco ah taariikhduna waxay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha rabiicu thaani sanadka kun afar boqol toddobayo afartanka hijri kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararkeena subaxnimadan kuwooda ugu waaweyn howlgal lagu dilay sarkaal ka tirsan murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada jubbada hoose madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa qiray in ganacsatada soomaaliyeed ay hantidooda kala cararayaan dalka xilli ay kooxda riddada ay boob ku hayso dhaqaalaha bulshada soomaaliyeed siyaasiyiinta mucaaradka kooxda riddada ayaa muqdisho ka wada abaabulkii ugu dambeeyey ee isu soo baxyo ballaaran oo ka dhana murtad xasan gurguurte wilaayada islaamiga ah ee bokol ayaa dowla diini ah usoo gabagabaysay mucalimiinta dugsiyada qur'aanka ee deegaan hoostaga degmada xudur wilaayada islaamiga ee baay ayaa mashruuc kobcin xoolaha nool ah waxa ay u samaysay xoolodhaqatada ku nool deegaano hoostaga degmada qansax dheere ee wilaayadaas mas-uuliyiin ka socotay maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeer ku sameeyey goobaha waxbarashada degmada ceelbuur ee wilaayada galgaduud
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك
intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii wararkeena saakay kuwada ugu door karoona iminkana u diyaar garooba qodobada warkaas oo dhammaystiran howlgal lagu dilay sarkaal ka tirsanaa murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada jubbada hoose weerarkan lagu dilay sarkaalka ayaa waxa uu ahaa qarax ay mujaahidiintu ka fuliyeen deegaanka diif oo ah deegaan hoostaga degmada dhobley waxaana lagu dilay yuusuf jabad iidle oo ahaa madaxii canshuuraha ee riddada deegaankaas mujaahidiinta ayaa sidoo kale soo khaniimaystay qori uu watay murtadka qaraxa uu haleelay madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa qiray in ganacsatada soomaaliyeed ay hantidooda kala cararayaan dalka xilli kooxda riddada boob ay ku hayso dhaqaalaha bulshada soomaaliyeed faafaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeen marwaan maxamed xilli uu dhaqaalaha soomaaliya wadahaya marxalad adag ayna ganacsatadu la kulmayaan cadaadisyo iyo lacago baadaxa daaf ah ayay markii ugu horreysay kooxii riddada qirtay in ganacsato badan ay hantidooda kala carareen magaalada muqdisho murtad xasan gurguurta ayaa khudbad uu ka jeediyey kulan ka dhacay muqdisho wuxuu qiray in ganacsatadii ugu badneed oo soomaali ah ay ganacsigooda dalka kala baxeen ayna u boqooleen dhanka daladhaca bariga qaaradda afrika warbixinno ay soo saareen maraakiis ka faallooda arrimaha dhaqaalaha ayaa lagu sheegay in lacag ka badan afar bilyan oo dollar ay ganacsatada soomaaliyeed kala baxeen magaalada caasimadda ah ayna la aadeen dhanka daladhaca bariga afrika sababa la xiriira cadaadisada ay kala kulmayaan kooxda riddada sida lacagta rabeel ah oo lagu sheegay canshuuro xagajuglayn iyo dhaqaalaha dalka oo aada hoos ugu dhacay dadka soomaaliyeed ee ganacsatada ah markii duruufaha soomaaliya ay ku adkaadeen xataa inay ganacsigoodii halkan ku baraksgareeyaan wixii ay hanti haysteen waxay la aadeen waddamada bariga afrika intooda badan oo ay ganacsigoodii iyo maalkoodii ay gashadeen tan iyo markii uu xasan gurguurta la wareegay talada hoggaanka kooxda riddada ayuu hubantil-aan galay dhaqaalaha dalka sida isagoo boobaya dhulalka danta guud iyo kuwa gaarka loo leeyahay arrimahaas waxay keeneen inuu fadhiisto suuqiyo dhulalka caasimadda ganacsatada u dulqaadan waayey boobka dhaqaale ee kooxda riddada ee wadda ayaa ku qasbanaaday inay hantidooda kala baxaan dalka sidoo kale gurguurta ayaa soomaaliya ku biiriyey waxa lagu yeelay ururka ganacsiga bulshada bariga afrika arrinkaas oo ceel ku sii riday rajadii ganacsatada ururkan ayaa soomaaliya ka dhigay meel loo soo iibgeeyo daroogada qeybaheeda kala duwan iyadoona aysan soomaalida awood u lahayn in wax soo saarkooda ay geeyaan dalalkan afrikaanta ah shukran akhwana marwaan siyaasiyiinta mucaaradka kooxda riddada ayaa muqdisho ka wada abaabulkii ugu dambeeyey ee isu soo baxyo ballaaran oo ka dhan ah murtad gurgurte walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba ayaa warkaas inoo haya magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya saacadihii lasoo dhaafay waxaa ka dhacay kulamo kala duwan oo ay soo qabanqaabiyeen siyaasiyiinta mucaaradka oo ay ka mid yihiin madaxii hore ee kooxda riddada murtad shariif sheekh axmed iyo murtad xasan cali khayre oo ra-iisul wasaare u soo noqday nidaamkii daaquudka farmaajo kulammadu waxay ahaayeen kuwo lagu qabtay goobo ay ku kala sugan yihiin labada mas-uul ee horey u soo qabtay xilka xukuumadda riddada ayaa lagu mideeyey isku soo baxyo ballaaran oo ka dhan ah dhulboobka uu muqdisho ka wado murtad xasan gurgurte xasan ali khayre oo ah ra-iisul wasaarihii hore ee kooxda riddada ayaa mid ka mid ah kulamadaasi kaga dhawaaqay in dibadbaxyada mucaaradka riixayaan ay dhici doonaan maalinka khamiista ee soo socota iyagoo ah saddex boqoloo qof oo ah guddiga qabanqaabada bannaanbaxa magaalada muqdisho waa idinkaga mahad celinayaa inaad issoo xilqaanteen ma ka dhiidhinaysaan cagafta habeenkii sagaal saac la gelinayo guryaha dadka masaakiimiinta ah si dad gaar ah loogu daneeyo madasha samatabixinta soomaaliyeed waxa ay ku baaqday mucaarad ahaan bannaanbax nabadeed oo dadku ay ku muujinayaan dareenkooda iyo shucuurtooda ma isku soo baxaysiin annagana waa idiin garab taagannaha haddii ilaa yidhaahdo waa inoo maalinta khamiistayaan bannaanbaxa madaxii hore ee kooxda riddada shariif murtad ayaa dhankiisa maruu ka hadlayay mid ka mid ah kulamadii ka dhacay magaalada muqdisho ee lagu abaabulayey bannaanbaxyada la filayo inay ka dhacaan magaaladaasi uga hadlay hubka dhigista ay ku dhawaaqday kooxda riddada gurgurte wuxuu difaacay sababta hubka ay u wataan siyaasiyiinta mucaaradka isagoo tusaale u soo qaatay iska horimaadkii dhowaan ka dhacay saldhigga degmada wardhiigley sidaa daraaddeedna inaysan hubka dhigi doonin ayuu sheegay ujeeddada annaga hubka aan u haysanna waxaa waaye difaaceenna nafsigaa wa madaxtooyaan ku tegi jirna weligaana qof kuma dhibin isbitaaladaan ku tagnaa nagalama soo sheegan jidadkaan ku marnaa nagalama soo sheegan maxaa baarlamaankaan ku tagnaa nagalama soo sheegan maxaa mushkilaha haysa madaxweynaha hubka ugu badan wuxuu sameeyey dowr ka dhowaa markii aan mucaaradka ahayn hubka ugu badan uu sameeyey qof dhahdo hub iska dhig ama maalin weydiisa ma jirto madaxweynaha ayaan dhoweed annaga dhibaa nagu dhacay oo iska aamusnay kor uma qaadin waa ka aamusnay haddiiba ilaah idinka badbaadiyey dad waa naga dhintay laakiin dadkii mas-uuliyiinta waa soo badbaadeen horaha looga socdaan dhah intaan shirna baybayaala nagula wareejiyey waxaan dhahna iska farxa ka qaada rag odayaalaa soo baxay waa qaadeen ciidamaa la soo dhigay waxaa leeyahay hubka dhigisaa la samaynaya marka qof rabaa dhinacna inuu kaala hadlo dhinacna ku yidhah waxaan kugu samaynaa hubka dhigis xaqli kalma yaa reer maanta inay dowladda awooddaas lahaa lahayd inay sugi karta amnigeena inay sugto iska dhaafa nafteenna aaminka ma ah meesha maanta ay joogto maxaa yeele mar haddii xabad lagugu soo riday oo haddana lagugu been abuurtay aaminka ma tihi marka ma ninka kudilaaya ku dhahaya haddana hubkan hubkan kaa dhigaya see u aqbalaysaa taas waxaa la aqbali karaa maaha mas-uuliyiinta iyo siyaasiyiinta kale ee mucaaradka ah ayaa kulamadii saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay muqdisho ka sheegay in dibadbaxyadu ay dhici doonaan kagana soo horjeedaan dhulboobka xarkaha goostay ee caasimadda muqdisho ay ka wadaan gurgurta iyo kooxdiisa mahadsanid abushayba wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa dowra diini ah usoo gabagabaysay mucalimiinta dugsiyada qur'aanka ee deegaan hoostaga degmada xudur cabdulqani maxamed ayaa warkaas inoo haya وبعثها بسيرة الرسول منظومة مجازة الفصول مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل لكنها المشهور ثاني عشر في يوم الاثنين طلوع بدري deegaanka yowkoyow ee maamulka islaamiga ah ee degmada xudur waxaa dhowaan lagu soo gabagabeeyey dowro muddo ku dhow hal bil u socotay macalimiinta madaarista qur-aanka ee deegaankaasi taas oo sare loogu qaadayay aqoontooda diineed dowrada waxaa ka faa'iidaystay ku dhowaad labaatan macalin oo bare ka ahaa madaarista qur-aanka waxayna ku qaateen culum kala duwan oo sharci ah ugu horreyn ardayda dowrada ka faa'iidaysatay ayaa goobta kusoo bandhigtay bandhig kooban oo ka tarjumaya cilmiga ay faa'iideen
الشيطان الرجيم إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين kutubada la qaaday dhowr in iska dhex jiran xadiid walaal ku akhri fiqiga walaal ku akhri siirad walaal ku akhri zuhdigana walaal ku akhri kutubada laakiin lix kutaab camal iyo direen arbiyana nawa iyo khud aqeedata tarbiyatu al-islam talkhiis sifatu salaati nabi urjuzatu al-mi'iyya fi dhikri hal ashraf al-bariyya manzumatu abi ishaq oo naymay la raayis zuhdiga nin kora maasay wal yaabla ardayda hadnu la dhiidi marka way kala nin dheelayayha fanul qawa la raw yanin jari qaabka oonay dacwada diliinguda dhisbaraaye oo macalimiinta ardayda dhaafadheedan aad markii korsaga ardayga gelindhikaayo kutaag lagbeeyo maakuudaadku walaal xadiidka luqaada u sharaxaayo mulaaxadaadku wali oo naylan ku muuqda ardayda la su'aalo maysin ku muuqda dharaayani jari ilaahay subxaanahu watacaala akhyaartinin akhydi may babaan warsadaane ajarwin ilaahay inka qora sheekh raximahullahu tacaala may balli alxamdulilaahi alqadiimi albaari alxamdu mahad dhammaantee lilaahi alle in sugnaatay allahaas oo alqadiimi horeeyey allahaas oo haddin albaari abuuray makhluuqa abuuriye mahad dhammaantee in sugnaatay uma kadibna salaatuhu alla ammaantis cala almukhtaari keli doordi korshee haatoy wa bacd intum kuriet mahad iyo maybu ahaan salaadi bacdije haaka qaado eri siirata rasuuli rasuulka siiriis qaadoy manduumatan haaliyatmay waa tolatihi mawjazata alfusuuli haaliyataatinto fasliya iyo oblaga gaabiyey qisooyinka sidinishishal huriyanamay waanoon fasliya waan haga gaabiyaw an qaadoy leeshekh mawliduhu nabigu sala allahu calayhi wasalam dhalashadiis kaa inuu may bahaatay fii cashri lfadiili bili fadliga badnaaytay dhati ahaayati rabiici lawali bilow rabiilcawal eraw istiqbaalu lkacba haddii salaad aadan suulinte أيها المسلم لك مسلم فاستقبل الكعبة كعبة قابل حيث ميل كنت أذاتي ميل الميل يذروب في الفرض صلاة فرض والنفل سنود وهو استقبال الركن والركن من أركان الصلاة صلاة أركان تكم إذا التي أركان تصول لا تصير صلاة مثلا إلا بها أركان تصول استقبال الله المعين ويسقط الاستقبال عن المحارم في صلاة الخوف والقتال الشديد استقبال ما بقدي إلا أنك جري إيو معناه صلاة الخوف kaasna may u ahaan qibladii gaabilowja markaasuu shardi markaa in isu gaabilmaana وعن العجيز ويسقط عن العجيز عنه كما نأسون عجلنا كالمريض أو كالبوها أو من كان في سفينة لنك دون سارناي أو السيارة بابورك أو الطائرة دياردي إذا خشى حديث خروج الوقت وقت ما نبهو جيسو قبصد كاسنا ما يوها أسون ساسك دي اللي معنا intaasi kadib mid ka mid ah culimmada deegaanka oo goobta ka hadlay ayaa si weyn u soo dhoweeyey dowladda loo qabtay macallimiinta isagoona bacdallaahi u mahadceliyey maamulka islaamiga ah maynka mahadnagay bacdullaahi walaayadii oo khayrkaas ha aas aastay idoonay inti laqaadi inti oonay ilaahay khayranka jaazi khaas i caamnimada tankeela maynka mahadnagay sheekhi oonta dowladii kabii oo sheekhan sheekhu seenge oo dedaali ilaa labaatan i dhowr unsulay walka akriyaay oo ulmadii walbari ilaahay rasuulshaynaari alcaalimu walmutacallimu shariikaani fi lkhayri wasaa'iru nnaas laa khayra fiihim ilaahay khayranka jaazi ulmadii oontu walka baratay oo walaka bari iyo ulmadii intu walka baraasi bikhayr allanka jaazi ugu dambeyn waxaa goobta kelimad ka jeediyey malaaqsuuba u afhayeenka golaha nuqabada islaamiga ah ee wilaayada bakool isagoona si aadah ula dardaarmay macalimiinta ah dowlada ka faa'iidaysatay dadka macalimiinta dardaaru ansiyamay ku mid ahaa macalimiinay ambiyadii dadka dhahliya atiin deegaanka haddii mayla raaysiin lahasiin kaxuli oo intaas beri dad juhdi singili cashiro lasiin biyaay lasin dhisaay hadaf goolahaysin lasiin geliya jar bulshada deegaanka ku nool inaysan jaahilnimada ku biidan lasiin ka tala galsan yahay bilaa er ee la dagaalantaan shirkaga khuraafaadka munkaraadka inxiraafka dadka suugaaya sharaa islaamka la dagaalamahay inaysan horboodan la dagaalantaan dadku sugaaya lasiin ka tala galsan yahay hadafkuna leena kaasa insha Allah may ba hadafku leena kumid aha jihaadka in laf dhabarka naga tan awlaadaysan walbartan dadaysan jaahilnimada ku biidan sababanaga tan alla ka bii kore in jihaadka horboodo insha allahu iyo hadafkaanay oo bilaaher ma xaqiiqii doontana wasiyan ku fadaane inay shirkiga munkaraadka la dagaalantaan waxyaabaha quraafaadkeena walanka qaadana widaadownaajowlmaawsuuda ee mushitaka jaragna waaqigii waqtiga la dagaalamahan hindhan lahatan dhigan lahatan intaas yaa bilaaheryaasiinkala dardaarmaan dowladan waxa ay qayb ka tahay dowraadka aqoon kororsiga ah ee uu maktabka dacwada wilaayada bakool u qabanayo culimaau diinka iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada wilaayada shukran walaalka cabdilkhani wilaayada baay ayaa mashruuc kobcinta xoolaha nool ah u samaysay xoola dhaqatada ku nool deegaana hoostaga degmada kansax dheere ee wilaayadaas walaalkeen bashiir abu ayman ayaa faahfaahinta warkaasi noo haya sakada asbaabaha loo jideeyey waxaa ka mid ah in lagu yareeyo saboolnimada isku filnaan bulshana ay gaaraan muslimiinta dhexdooda waana xalka keliya ee muslimiinta ay ku gaari karaan baraare iyo barwaaqo sooran wilaayaadka islaamigaha ee dalkan wuxuu tusaale nool u noqday in dadka muslimiinta ay gaari karaan isku filnaansho dhexdooda ah dhaqaalaha sakada ka soo xarooda marka laga yimaado inay mujaahidiinta kumanaan qof sannad kasta ay u qeybiyaan xoolo nool waxaa jira dad sabool ahaa oo dhaqaale abuur loo sameeyey iyo kuwo waxaysay oo kobcin iyo kaabidba loo sameeyey kuwaas oo qaarkood la siiyey xoolo nool oo isugu jira geel lo iyo ari intaba mashruucan dhaqaale abuurkan oo mujaahidiintu ay soo bilaabeen xilli hore waxaa sanad kasta ka faa'iidaystaa kumanaan qof oo ka mid ah bulshada ku nool wilaayaadka islaamiga ah dhowaan maamulka wilaayada islaamiga ah ee baay waxa uu mashruucan kobcinta uu ka sameeyey deegaanka raamacadey ee hoosaga degmada qansax dheere ee wilaayada baay waxaana ka faa'iidaystay shan iyo labaatan qof oo ka mid ah bulshada ku nool deegaanada hoosaga degmadaasi sheekh xamse abujacfar weliga wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa sharxaya mashruucan dadka ka faa'iidaysanaya iyo ujeedka laga leeyahay mashruucan runtii waxa uu ka mid yahay saad la socotidba mashaariicda bixinta zakada xoolaha nool ee walaayada islaamiga abay ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiriga insha allahu tacaala maadaama zakada qaybteeda kale la bixiyey ayaa hadda walaayadu waxay bilowday insha allahu in la bixiyo qaybtii kobcinta dadka masaakiinta looga talagalay in faqriga lagaga saaro ay noqdaan dad hodan ah oo hantidaasi ilaahay subxaanahu watacaala ha u barakeeye hadhow ka bixin karo zake ku bixin karo oo maalqabeenada kusoo biiraya walaayadu dad badan bay ku talagashay sanadkan si guud ahaaneed in kobcintaasi loo sameeyo degmadan hadda qansax dheere waa shan iyo labaatan qoys oo halkii qoysba la siinaya shan iyo soddon neef oo ari ah waad la socotaayoo ariga wuxuu zake ku gaaraa afartan ayuu ku gaaraa marka afartan shan neefaa ka dhama shantaas neefna waxaan rajaynaynaa zakadan hadda soo socota ka hor in afartanka uu kaamil noqdo saasay marka faqriga kaga baxaan ay ku biiraanba dadka zakada bixinayo waa mashaariicda si guud xarakatu shawal mujaahidiin ay ugu talagashay ummadan muslimiinta inay isku falnaadaan oo cadowgoodii iyo gacmo hoorsiga ay kaga maarmaan dhinaca kalena maxay ahayto faqrigana ay kaga baxaano hanti xalaal ah oo tii ilaahay subxaanahu watacaala u baneeyey ah in maxay ahayto loo abuuro loo sameeyo xanta abuur loo sameeyo kadibna dad isku filan ay noqdaan saan hadday ku socotona waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala meel wanaagsan ay ummadda ay wada gaari doonto waa kuwan qaar ka mid ah dadkii nasiibka u helay in kobcinta loo sameeyey sanadkan ee ku dhaqan deegaanada hoosaga degmada qansax dheere oo mahadcelin allah subxaanahu wa tacaala kadib cabiraya dareenkooda ku aadan sakadan kobcinta ee loo sameeyey xasane xasan isaaq deegaanka ku nooshahay raamacodoy raamacodoy farxad biinga ka socota geeg lishee horleyn aragna soddon in shan neef iranga yalla sii qofkiiba maashaallah maxaa lagu siiyey soddon ishan yalla isii horey marka wax xoolama ku joogeen haa walaa in roogi haa toman isedda oo eri ah geel oo seddex ah loo oo shan ah intaasaa in roog mayla in sheegay an o hoolo dhagata ahaa hoolagii li'insiyaadii maktabka zakaawaadka hoole ininka kordhii eed intii ana an dhago yalla in sheeg haa dhiirgelinha la in sameey intii ana oo hoolo dhagow ana an buraarog yalla in sameey soddon i shan naf iring ah yalla isii farxadday eeda en wiinayti shalay i owka farxad biin yaa ka dhex jiri
xasan maxamed xuseen bare deegaanka aad ku nooshahay deegaankaan ku noolahay degmada qasax dheere tuulada xawaal barbaare maasha allah ka waran farxadda meeshan ka jirta tan farxadaa jirta adduun nimcaysanaan joognaa dowlad cadaalad ee diin iyo islaamne aa gacanta nagu haysa waa noo daryeelo haysaa wax ilaahay aan ugu mahadin aan qabnaa alxamdulilah ilaaha mahad leh daryeelka aayashin maxaa ka mid ah daryaalka aan hel waxaan ka mid ah eri oo soddon i shan neef aha leysi alxamdulilah madaxeedana kor allaha ka dhigi arrimahan ayaa imaanaya xilli muddo sannado ah maktabka diiwaanka sakada wilaayada islaamigaha ee baay sakada xoolaha nool uu ka qaadayo dad horay sabool u ahaa balse kubcin loo sameeyey kuwaasoo dhaqaalaystay xoolihii la siiyey kadibna qayb ka noqday dadka bixinaya sanad kasta sakada xoolaha nool ugu dambayntiina mas-uuliyiin ka socotay maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeer ku maray goobaha waxbarashada degmada ceelbuur ee wilaayada galgaduud mar kale iyo walaalkeen marwaan moxamed iyo faahfaahinta warkaas martideena maanta waa maktabu tarbiya soo dhawaada martiye machadkeena qurdubo machadkeena qurdubo maktabu tarbiya hol hufan bay haayaane shaqaadiyo asluubta sharaftu ay ku dhehneed sharaftu ay ku dhehneed allah ma dayaaco dadalkiina marnaba sannadihii la soo dhaafay wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxaa ku soo kordhayay dardargelinta dhinaca waxbarashada diinta iyo maadiga waxaana magaalooyin badani ka hana qaaday machadiyo iyo masaajidyo lagu barto cilmiga diinta islaamka halkaas oo ay si joogto ah uga socdaan casharro iyo barnaamijyo tarbiyeed oo loogu talagalay dhallinyarada iyo carruurta maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa magaalada ceelbuur ka sameeyey kormeer waxbarasho oo lagu qiimeynaya xaaladda iyo heerka waxbarasho ee magaalada gaar ahaan machadka qordobo faraciisa ku yaala gudaha magaalada kormeerkan waxaa hogaaminayay mas-uuliyiin ka tirsan maktabka tarbiyada iyo tacliinta kuwaasoo si dhow u eegay habka waxbarasho iyo waxbaridda ee machadka iyo sida ardayda uga faa'iidaystaan casharada diineed iyo duluusta maalinlaha ah mas-uuliyiinta ayaa halkaasi tegay xilli daabuurka ardayda uu bilaabanayay ardayda machadka qordobo ayaana soo dhoweeyey iyagoo ku qaabilay erayo tarxiib ah oo carabi ah kuwaasoo muujinaya farxadda iyo qadarin gaar ah oo ay u hayaan martidooda sharafta leh أيها الطلبة الكرام في هذا اليوم حل علينا ضيوف عظام وزوار كرام جاءنا وفد من مكتب التربية والتعليم وحق علينا أن نرحب بلجنة التوجيه والإشراف التابعة لوزارة التربية والتعليم لحركة شباب المجاهدين مرحبا بكم يا لجنة الإشراف مرحبا لأعضاء اللجنة مرحبا بأهل الفضل والمنغبة بمجيئكم نورتم معهدنا وبقدومكم أضأتم ضابورنا فأهلا بكم في المركز الأول لمعاهد قرضبة في الولايات الإسلامية أهلا وسهلا بأهل الجود والكرم أهلا وسهلا بأهل الفضل والهمم أهلا وسهلا بأهل المجد في القدم أهلا وسهلا بأهل السبغ والقمم أهلا وسهلا بأرباب الفضائل في معهدنا قرضبة ذي الفضل والحكم intii uu kormeer ka socday ayaa mas-uuliyiintu waxay si gaar ah u soo booqdeen fasallada waxayna si toos ah ula kulmeen ardayda iyo macallimiinta iyagoona ku bogaadiyey dadaalka ay ku bixinayaan fidinta cilmiga iyo barashada diinta maamulaha machadka qordoba ayaa uga mahad celiyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta booqashada ay ku yimaadeen isagoo tilmaamay in kormeerkan uu dhiirigelin u yahay macallimiinta iyo ardayda si ay u xoojiyaan tayada waxbarashada waxaa sharaf weyn inoo ah haddaan nahay maamulka iyo macallimiinta xarunta dhexe ee qordoba in maanta ayna soo booqdeen noo yimaadeen wafdi qiimo badan oo ka socda maktabu tarbiya watacliim lixarakati shabaab almujaahidiin ka oo uu kuurgelayay waxbarashada ka socota xarunta aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa dadaalkooda iyo socodkooda iyo saamaha ay u soo qaadeen in ay saxaan ogaadaan tacliimta ka socota xarunta shukran lakum ayaan leenahay jazaakum allahu khayra aljazaa baaraka allahu khudaakum wasadada mascaakum saamihiin allah ka dhigo saamihii xajka lagu tago xaqiiqdii dareenkeenna haddaan nahay maamulka iyo macallimiinta xarunta dhexe ee qurduba lama qiyaasi karo aad iyo aad ayaan ugu faraxsan nahay maktabu tarbiya wa tacliim oo mar kasta u taagan heeganna u ah shaqada waxbarasho in uu saxo manhajka toosiyo si dhallaanka soo korayo ay ugu soo barbaaraan waxbarasho islaami ah waxaan leenahay shukran lakum alfa mara wajazaakum allahu khayra aljaza dhanka kale qaar ka mid ah macallimiinta iyo ardayda ayaa warbaahinta u sheegay inay si wanaagsan u soo dhoweeyeen kormeerka iyagoo sheegay inuu kor u qaadayo dhiirigelinta iyo kalsoonida ardayda ee waxbarashada machadka annagoo ah machadka qurduba waxay noo imaaday kormeer kormeerkaana soo booqday kuma ekaysan keliya inuu inoo soo martiyey oo halkan oo inoogu yimiday sidoo kale waxa uu in fara badan soo galay xisooyinka ka baxaya machadka qurduba isagoo kormeeray qaabka iyo cashiradu u socdaan macallimiintu qaabka iyo cashirada u bixinayaan ardaydu qaabka iyo cashirada ula socdaan iyo siday isula falgelayaan ardayda iyo macallimiin waxay ahaayeen ragga kormeerka ah rag odayaal ah wejigoodana ay ka muuqato in fara badan inay kusoo dhex jireen waxbarashada iyo waxbarista ubadka ummadda soomaaliyeed kadib guddiga qiimaha badan markii uu soo dhammaystay shaqadiisii aaday kormeerka fasallada macallimiinta iyo cashirada waxay u soo jeesteen in ay macallimiinta u qabtaan shir iska yar oo ay macallimiinta ugu soo bandhigayaan akhdaa'da ama waxyaabaha khaladaadka ah ee laga yaabo marka inuu ku dhaco macallinku intuu darsiga ama cashirka uu bixinayo iyadoo macallimiinta laga waaniyey lagana dardaarmay khaladaadka laga yaabo inay ku dhacaan inta ay darsiga bixinayaan iyadoo hadafka laga leeyahay arrintaana ay tahay in kor loo qaado wacyiga iyo garaadka macallimiinta xaqiiqatan waxaa la dhihi karaa guddigan kormeerka ah inuu nagu soo kordhiyey waxyaabo fara badan oo annagu aanan awalan horay aanan u ogeyn oo inagu cusub oo la xidhiidho qaabubixinta darsiga iyo la falgalka ardayda waxaana guddigan ka kororsanay khibrad iyo waayo aragnimo fara badan ugu dambayntii annagoo ah macallimiinta macadka qurduba oo isku duuban waxaan jeclaan lahayn mar walba in naloo soo celceliyo kormeerka sidaan oo kale ah si mar waliba aan u saxno khaladaadka laga yaabo inaan ku dhacno oo aan uga warhayno nafteenna cashirada aan bixinayno cidda aan siinayno
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta waxaana soo booqday wafdi ka socdo maktabu tarbiya wa tacliim ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxayna nagu soo booqdeen xarunta dhexe ee qurdubaax waxayna fiirinayeen qaabka aan wax u baranayno iyo macallimiinta sidai ardayda wax u barayaan si fiican mulaaxada aynuu sameeyeen maasha allah waan uu mahad celinaynaa waad ku mahadsantihiin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم maanta halkan waxaa nagu soo booqday wafdi ka socda maktabka tarbiyada tacliimta xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxayna nagu soo booqdeen xarunta dhexe ee qurduba waxayna naga kormeerayeen qaabka aan wax u baranayno iyo qaabka cashirta aan u baranayno iyo qaabka aan wax u diyaarino waan kusoo dhoweynay waan isla joognay xisada ayna la qaadanayeen qaabka annaga wax u baranayno ayay dhegeysanayeen iyo qaabka macallimiinta ay cashirka u bixinayaan maalintii dhamay nala joogeen xisado aada u badan ay nala ay cashirta nala dhegeysanayeen ay naga warhayeen oo mulaaxadaadka ayay qoranayeen kasoo baxa dhanka ardayda dhanka macallimiinta wayna ku mahadsan yihiin inay nagu dhiirigeliyaan ay naga soo booqdaan nagana kormeeraan waxbarashadeenna qaabkaan wax u baranayno aada iyo aada ayay ugu mahadsan yihiin bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu anigoo ah ardayad dhigata macadka qordoba xaruntiisa dhexe ee ceelbuur waxaan ka warbixinayaa guddi noo imaaday oo ka socday maktaba tarbiya watacliim kaasoo kormeerayay macadkeena qordoba iyo ardaydiisa iyo qaabkay wax u bartaan waxay nagala qayb galeen taabuurkeena waxaana leenahay soo dhawaada waxay nagala qayb qaateen xiisadaha macadka ka baxo waanu ku faraxsaneen inay nagala qayb qaataan xiisadaheena iyo taabuurkeena intaba waanu ku faraxsaneen booqashadooda aada iyo aad ayaan usoo dhaweyneynaa waxaana leenahay kusoo dhawaada gacmo furan iyo qalbi furan bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka allah subxaana watacaala mahad iska leh nicmooyinkiisa aan lagu soo koobi karin halkan allah subxaana watacaala wuxuu yidhi wain tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuha haddii aad isku daydaan nicmooyinkii inaad soo koobtaan ma koobi kartaan nicmooyinkaasna ay ugu weyn tahay nicmat alislaam waaliimaan mahadda alle kadib waxaan u mahad celinaynaa wafdigii ka yimid maktabu tarbiya watacliim ee nagu soo booqday macadkeena qurduba xarunta dhexe ee degmada ceelbuur maktabu tarbiya waxaa leenahay maktabu tarbiya kama kaftanee wayna kaafisaa dad aqoonii garaad leh baa howlwadeenka ahoo daa'imkiin ha idin karaameeyo manhajkii reer galbeedka baad maskaxdiina ka meedheen mawlihiin ha idin maamuuso maamulkii ka howlwaday maktabkeena sharfanaay mawlahaydin maamuuso maamulkii ka howlwaday maktabkeena muuqa weyn sacaado baan idiin rajaynaynaa allah ha dhaafo dembi kormeerkan ayaa qayb ka ah dadaalada joogtada ah ee maktabka tarbiyada iyo tacliinta ku doonayo inuu kor ugu qaado tayada waxbarashada hamaamulka iyo isku xirnaanta xarumaha diimeed ee wilaayaadka islaamiga si ardaydu u helaan aqoon tayo leh oo waafaqsan diinta islaamka aad buu u mahadsan yahay warbixintaasaad maqlayseen ayaa warkeenii subaxnimo saaka u dambeysay tan iyo kulantideena dambe warkan lamid intaanu ku kulmi doonno sidaas iyo nabaadiino nooli kulante wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almawlaa wa nicma nasiir